dadka ku nool deegaanka hadaafo ee kaga beegan dhinaca galbeed magaalada kismaayo ayaa waxaa soo wajahday duruufo dhinaca nolosha waxayna u baahan yihiin in deegaanka laga hirgeliyo ceel biyoode mid ka mid ah bulshada deegaanka ayaa wuxuu sheegay in uu deegaanka hadaafo ay ka jiraan biyo la-aan baahsane cabashadeenna waxay tahay tuulada hadaafow ceelkii waa naga maaragtay dhanaanaaday biyihii maaragtay waa noloshu waa biyo maaragtay ugu horeyso nadaafadda oo xagga musqulaha iyo maaragtay biyaha iyo maaragtay ba- badan inta ugu badan wax walba irsaaqda ilaaha ku siiyeen maaragtay nolosha biyo biyaan aada iyo aada ugu baahannahay hadda iyo weri waa gureen oo maaragtay awal aan biyaha maaragtay kareeta looga dadarsan jiray wixii maaragtay waa naga fogaadeen marka horena maaragtay waxoogoo meelaha waran uga soo dhadhow aan wax ka darsanaynay biyihii waa waaysannahay sirtimaankan soo socda waxaan u maleynayaa inta lagu sugnaanaynin haddii biyo laga waayo me- gudoomiyaha deegaanka hadaafo ee kaga beegan dhinaca galbeed degmada kismaayo maxamed aadan daa-uud ayaa waxa uu ka warbixiyey baahiyaha biyo la-aaneed ee ka jirta deegaanka ceel halkaas laga qodiy oo qolo ee, ee, dad muxsiniin ah ay ka qodeen ceelkii wuxuu ka noqday dhanaan oo biir ah baddi iyo biyaha ee, badda macaana taas markaan kasoo gudbo oo biyo la-aantaas baahan a jirto oo dadkan khalqigan intaa la eg ilaa toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo qoys ay iskugu jiraan intaas ay udhadhexeeyaan dadkan ma haystaan meel oo biyo ah war uma qodno baraag uma qodno ceel macaan uma qodno biil filtreysan ay u baahan yihiin biyo looma filtreynin wasaarad biyo ma ma imaadin waxba ma ay keenin wax ilaahay abuurto loo keena ilaahay abuurto dadkan intaa khalqiga intaan la eg oo ilaa siddeedan boqol oo qoys ilaa kun qoys ku dhowaadka ah looma hayo biyo haddii meeshaan markaan biyo laga waa waa waa garan kartiin waxa ka imaadi kara waxa isku reebi kara dadka nolosha biyo waa aas aaska koowaad waxa kale ku siixay waxay tahay ee, dadkaan caafimaad daraa jirto dad